بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله ku mahadsan inuu ina kulmiyey oo inuu inagu kulmiyey beyd ka mida buyuudtiisa ama guri ka mida guryihiisa innagoo ujeeddadeennu ay tahay inaan kala faa'iidaysanno wixii ilaahay inoo qadaro subxaanahu wa tacaala kelimada aan jeclahay insha allahu tacaala inaan fadhigan aan nafteeda u soo jeediyo idinkana idiin soo jeediyo waxay ku saabsan tahay maxabat ullaahi tabaaraka wa tacaala waa alasbaab aljaaliba limaxabat illahi tabaaraka wa tacaala allah subxaana wa tacaala jacaylkiisa iyo asbaabta keenta in ilaahay subxaana wa tacaala uu addoonka jeclaado waa marka koobaad ee allah subxaana wa tacaala isaga ayaa kownkan abuurtay isagaana u taliyo maamula makhluuqaadkiisa qeyb ka mida weeye bini aadamku innaguna bini aadamkii qeyb ka midaynu nahay allah subxaana wa tacaala abuuristii uu ina abuuray inagoon jirin baa layna keenay wati waxaa jiray waqti waxaa jiray wax bini aadam la yidhaahdaba uusan ka jirin kownka uusan ka jirin rabbi subxaana wa tacaala arrintaas isagoo ina xusuusinaya wuxuu yidhi hal ataa cala alinsaan xiinu min addahri lam yakun shayئa madkuura insaanka xaqiiqiya waxaa soo martay wakhti uu ahaa waxaan la sheegin waxaan la sheegin waa waxaan jirin waxaan jirin baan mudnayn sheegid mudnayn oon la sheegin wakhti waxaa soo maray uusan jirin waa intaan la abuurinba asalkii aynu ka farcannay oo aadam ah kadibna ilaahay subxana wa tacaala aayaadka ka dambeeya wuxuu kaga hadlay abuuristiisa iyo imtixaani loo abuuray iyo sida uu u qaybsamayo jidadka uu kala marayo wuxuu ku dambayn doono yaa markaa kadib suuradda lagaga sii hadlay ujeeddadan kalena waxa weeyaan haddaynu nahay bini aadam guud ahaan waxaan soo marnay xilli aynaan jirin gaar ahaanna ruux walba oo hadda nool waxaa jirtay wakhti dhow oo uu ahaa waxaan jirin isagoon jirin buu alla subxana wa tacaala keenay oo wax jira laga dhigay su-aasha isweydiintale waxay tahay marka allah subxaana wa tacaala ku keenay ku abuuray xubnahan ku siiyey caqliga ku siiyey garashada ku siiyey xoogga ku siiyey indhaha iyo dhagaha iyo dareemayaasha ku siiyey allahaasi subxaana wa tacaala abuuristaada iyo keenidaada dan weyn buu ka lahaa ujeedda la-aan laynooma abuurin abuuristeenna ujeeddaa ka dambaysa rabbina subxaana wa tacaala wax iskama sameeyo isagoon dan ka lahayn حيل تاسي يعني حتى بشرك بني آدم كإنتي سعقل قال حتى كما سورود أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون واحد ملينيسان إن العيار عيار دين أبورني بلاش إن ليدين أبوري أن ليدين سوعلين إن ما يدين لا تهبر بالله سبحانه وتعالى wax ilaahay ciyaar uu abuuro ma jiro bilaash wax loo abuurana ma jiro ujeeddo weyn baa ka dambaysta abuurista ilahay subxana wa tacala in abuuray ujeeddadaasi maxay tahay marka ujeeddada ilaahay subxaana wa tacaala inoo abuuray waa midda uu ku sheegay aayadda qur-aanka wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun insiga iyo jinniga umaanan abuurin inay icaabudaan mooye ujeeddadu wataa waxaa lainoo abuuray inaan caabudno alla subxaana wa tacaala cibaadadiisaas uu inoogu talagalay ee inoo abuuray ee ina amray ayaa kolba waxaa ku jirta raaxadeenna deganaanshaheenna xasiloonideenna yacni liibaanteenna adduun iyo aakharaba iyaday ku jirtaa sharafteennu iyaday ku jirtaa mar walboon ayada ka fogaanana dulli iyo rafaad iyo dhib adduunyo iyo cadaab iyo ciqaab aakhiro wey allah subxaana wa tacaala marka ujeeddadu inoogu talagalay ee inoo abuuray ayaa waxay tahay midda ay ku jirto liibaan adduunyo iyo liibaan aakhiraba iyaday ku jirtaa ujeeddadaa kolba saan ugu kala fiicannahay baanan ugu kala yaan ilaahay ugu kala dhownahay una kala sharaf badannahay ina akramakum cinda allaahi atqaakum arrintii laydiin abuuray oo taqwo iyo alla kacabsi iyo cibaadadiisa ah ka idinku fiicane idinku sitaa ilaahay agtiisana idinku karaamo badan tilmaanta marka addoonnimada ah oo inaynu addoommo nahay ah tilmaantaasaa waxay tahay tilmaan sharaf tilmaamaysa leanna bini aadamku sidiisaba ama khalqigoo dhanba addoonnimo kama baxo addoonnimo waxaad ka xoroobi karta maaha waa sifo laazim ah waa tilmaan kugu dheggan waay oo meelna aadan uga fakan karin laba mid marka inaad allihii ku abuurtay addoon u tahay iyo inaad naftaada iyo shaytaan addoon u tahay laakiin addoonnimo kama hoos bixi karti dadku waa un labadaa ruuxa ilaahay keligii addoonka u ah waa xor ruuxa addoommo kale hoos joogoo naftiisii iyo shahwadiisii iyo shaydaan iyo addoommo kale ay u taliyaanoo ay gumaystaanna waa midka addoonkaa wey oo laba goor addoon ah xornimadu marka waxay ku jirtaa adiga ilahay inaan laydiin dhaxayn ilaahay tii uu ku abuurayna inaad ku taagnaato xorriyadda dhabtaa middaa iyadaa wey rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh allah subxaana wa tacaala wuxuu ku ammaanay meelaha ugu sharaf badan ee uu ku ammaanay addoonnimuu ku ammaanay addoonnimo waa sharaf markaad ilaahay buu addoon u yahay la yidhaahdo waa sharaf iyo qiimo wey wuxuu rabbi yihi subxaana wa tacaala subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baarakna xowlah dhacdadii israa iyo micraajku waxay ka mid ahaayeen dhacdooyinkii aadka u qiimo badnaa ee nebiga mucjisaadkiisa ka mid ah salawatu rabbi waslamu caleyh markuu rabbi ka warramayey rasuulka tilmaanta la siiyey waxa weeyaan addoon ilaahay baa la siiyey waxyiga marka lagu dejinayo waxyuu ku soo degayo waa maqaamaadku nebi maxamed ugu sharaf badan yahay haddana maca daalika wuxuu rabbi yidhi نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نزل الفرقان على محمد لمده على أحمد لمده على ابن عبد الله لمده على عبد الله بله نزل الفرقان على عبده لأن عبوديته وشرف وقيمه عبودية إله الروح كهوس بحاي قصب وي أما إنه شيطان أضان النقضة ama naftiisu addoonsato ama addoommadaa kale qaar ka mida ay addoonsadaan qasab waay addoonsi la-aan maba joogi kartid amaad cunto la-aan iyo cabbitaan la-aan joogi kartaa ma noolaan kartid sidaasoo kaleeta addoonnimaduna sifo laazima kugu tahay kama xoroobi kartid laakiin addoonnima addoonnimadaa midna sharaf tahay midna ay tahay ay sharaf la-aan tahay ilaahay subxaana wa tacaala oo addoon loo noqdaayo waa midda sharaf adduunya midda aqraba lagu gaadho cibaadadaa marka ilahi subxana wa tacala walaalayaal inoo abuuray ayaa waxay tahay siday culimmadu leeyihiin aslu alcubuudiya wa aslu ta'alluh waxay leeyihiin almaxabbatu maca gaayati اdulli wاlkhuduuc bay leeyihin waxaa la yidhaahdaa cubuudiyada iyo addoonnimada waxaa la yidhaahdaa in aad allah jeclaato jacaylka aad jeceshahayna ay dheer tahay dullayn aad isu dullaynaysa iyo hoggaansan aad u hoggaansamayso waad cabsanaysaa waad ka baqaysaa waad isu dullaynaysaa waad isu liidaysaa waad u hoggaansamaysaa haddana qalbigaaga waxaa ugu jira jacayl weyn baa uga buuxa allah subxana wa tacala marka yacni waxa weye ghaayat alxubbi maca ghaayati aldulli waalkhuduuc ayaa tacabudka la yidhahda allah subxaana wa tacaala marka yacni addoonku inuu jecel yahay mooye ma caabudi karayo jacaylka marka allah subxana wa tacaala inaan jeclaanno waa arin asaasi u ah oo gundhig u ah cibaadada aan caabudayna rabbi subxana wa tacaala culimadu waxay yidhahdaan man cabad allaha tabaaraka wa tacaala bilxubi waxdahu fahuwa zindiiq bay dhahaan waman cabad allaha tabaaraka wa tacaala bilkhawfi waxdahu fahuwa xaruuriyun waman cabad allaha tabaaraka wa tacaala biاlrajaai faqad fahuwa murji'iyun waman cabad allaha bilxubi waalkhawfi waalrajaa fahuwa mu'minu muwaxid ruuxii alle ku caabuda jacayl keliya waan jecelahay unkasbas ma shaqaysto ma cibaadaysto ma daacaysto ilaahay waan jeclahay uguu la taagnahay kaasi waxay yidhahdaan waa zindiiq waa diin laawe diin male kaasi ruuxii ilaahay ku caabuda cabsi un waxaa ka tan badatay cabsidii khawf wax kaloo u muuqda ma jiro ilaahay awooddiisa iyo cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa iyo naartiisa unbaa u muuqda marka cabsi unbuu ka qabaa bas ruuxii ilaahay cabsi keliya ku caabudana waxay yidhaahdeen waa xaruuriyun xaruuriga waxa la yidhahda waa khaarijiyada waa khawaariji ruuxii ilaahay ku caabuda rajo keliya dhanka rajada un ilaahay waa kafuururaxiim dunuubta wuu dhaafaa jannadii naxariistiisaa waasacsan yacni waxa weeyaan kuwaasaan gelaynaa rajadiisaa fara badan maadaama rajadu rajadiisu ay badan tahay oo dhanka rajada uu u badan yahay isaguna waxa weye wuxuu iska daynayaa camalkii iyo shaqaysigii iyo dadaalkuu samayn lahaa iyo maya qalbiga waxaa iskaga jirta un inuu ilahay naxariistiisa iska helahay inuun janno la iska geynayo inaan la cadaabaynin naxariista ilaahay baa waasica ilaahay waa kafuururaxiim dhankaa rajada keliya ruuxii ilaahay ku caabudana waxay yidhaahdeen waa murji'iyun murji'adu iyaguna waa koox lunsan wey sida khawaarijtii ay xaruuriyiintuba koox lunsan u yihiin koox noocaasa murji'ada la yidhahda laakiin man cabada allaha bilxubbi waalrajaa'i waalkhawfi fahuwa mu'minun muwaxid ruuxii ilaahay subxaana wa tacaala ku caabuda jacayl uu jecel yahay iyo cabsi uu cadaabkiisa ka baqayo iyo naxariistiisa uu rajaynayo saddexdaa ruuxii isku dara ayaa wuxuu yahay mu'min muwaxid ah waa saddexdee markaad waxoogaa u fiirsatood jalleecdo ilaahay subxaana wa tacaala cadaabkiisa iyo cadhadiisa iyo ciqaabtiisa iyo siday u degdeg badan tahay iyo macnaha waxa weeye wuxuu diyaariyey ee yacni waxa weye ciqaab ah dhankaa markaad fiiriso cabsi badan baad ku gelaysa waxaad sanonaysaa amaad qoladaa gashaa dhanka kale markaad fiiriso ilaahay nusuusta qur-aanka iyo sunnada nebiga sal lla lay wasalam waxaa rajogelin ku soo aroortay naxariista ilaahay saa waasac u tahay sida kuwii dembiga dhaafay oo ugu dembiga galay ugu dembi dhaafay kuwii dembiyada waaweynaa janno ugu ballanqaaday addoommadiisa u soo dhowaynayo markaad dhankaa fiiriso dhanka rajada waxaa ku gelaysa rajo badan oo waxbaad isleedahayba malaha jannada wax ka qadayo ma jiro rajadaasina waa ku haysaa dhanka kalena cabsi baa ku haysaa labadoodabana waxaa asaas u ah jacayl ilahay aad jeceshahay subxana wa tacala oo qalbigaaga uuga buuxo jacayl uga buuxo saddexdaa ruuxii isku dara ayaa mu'min muwaxid ah bay yidhaahdeen culimmada salafku ridwaanullaahi calayhim saasay dhihi jireen maxaan uga dan leenahay waxaan uga dan leenahay allah subxaana wa tacaala jacaylkiisu asaas wuxuu u yahay cibaadadiisa ruuxaan ilaahay jeclaynna ma caabudi karo ruuxaan allah jeclayni ma caabudi karo allah waxaan u jeclaanaynaa kow horta likamaalihi likamaali daatihi walikamaali sifaatihi walikamaali afcaalihi walikamaali asmaa'ihi allah subxaana wa tacala waa dhammaystiran yahay mana dhimanaa ceeb ma leh dhimanaanshana ma leh wuu dhammaystiran yahay shaygu hadduu dhammaystiran yahay ammaan buu leeyahay jacayl buu leeyahy waa la yska jeclaadaa haddaad maalan aragto makhluuqaadka ilaahay subxaana wa tacaala shay qurux badan oo qiimo badan oo indhaha soo jiidanaya oo naftu soo jiidanaya haddaad aragto asagoo waxba ku tarin baad iska jeclaan oo maxaa ku jeclaata wixii quruxsanba naftaa iska jecel wixii dhammaystiran naftaa iska jecel saas daraaddeed rabbi waxaan u jeclaanaynaa kamaal iyo dhammaystirnaantii wax lagu jeclaan lahaa isagaa iska leh waa mid waa qodob dhammaystirnaan iyo awood iyo macnaha waxa weeye haddii ciduun lagu jeclaan aan dhimanaansho lahayn ilaahay baa iska leh subxana wa tacala ta labaadeen allah ku jeclaanayna subxaana wa tacaala waxa weeye rabbi subxaanahu wa tacaala markuuna abuurtay nicmooyin iyo waxaynu haysanee khayra iyo waxaynu nahay oo dhan isagaa inaga dhigay wamaa bikum min nicmatin fa min allah wax kastood haysataan oo nicmo ah xagga ilahay bay ka timid waa marka koobaade isagaa ina abuuroo ina keenay waa marka labaade markuu ina keenay noloshan aynu nool nahay waxaynu ku nool nahay isagaa inoo diyaariyey waa marka saddexaade intuu ina abuuray faraha inagama qaadine kitaab buu inoo soo dejiyey rasuul baa laynoo soo diray malag dhan baa laynoo xilsaaray oo kitaab laynoogu soo dhiibay rabbi subxaanahu wa tacaala innaga danaheenniiyo masaalixdeenna inuu ina tuso adduuniya aakharaba wixii dhib inoogu jirana laynooga digo ayaa rabbi subxaana wa tacaala kutubna usoo dejiyey rasuulna usoo diray haddii faraha laynaga qaadi lahaa inta layna abuuro ma idinla tahay inaynu wax garan lahayn ma idinla tahay inaynu garan lahayn maxaa xaq ah maxaa baatil ah maxaa saxa maxaa macnaa qalad ah maxaa toosan maxaa qalloocsan maynaan kala garanayn allah subxaanahu wa tacaala kitaab buu inoo soo dejiyey rasuul buu inoo soo diray waa layna tilmaamaya halkaa dan baa idinku jirta maslaxadiinna iyo dantiinna ku jirta mara halkaa dani idinkuma jirta oo shaygaasi maslaxadiinna kuma jirtae ka leexda waxaas iyo waxaasaa soo socda u diyaargarooba noloshani waa dhammaanaysaayo mid kaleoo ka muhiimsan baa ka dambaysee middan sahay qaata oo middaa isu diyaariya soo maarti danaheenni iyo masaalixdeenna o dhan baa laynagala talinaya yaa ina siiyey allah subxana wa tacaala haddaad caqliha leedahay haddaad garasho leedahay haddaad khibrad leedahay haddaad xoolo leedahay haddaad carruur leedahay intaba ilahay baa ku siiyey sooma intaba allah baa bixiyey subxana wa tacala cid kaleetoo gacan kugule ma jirto rabbi baa kuu qorsheeyey kuu qoondeeyey kadibna isagaa ku siiyey waxaad tahay oo dhan marka isagaa kaa dhigay soo saas maa muxuu mudan yahay marka cid kastoo wax kuu tartahay waxay kaa mudan tahay inaad jeclaato jacaylkiisa marka waxaa laaziminaya wuxuu ina siiyey iyo wuxuu inaga dhigay in baynu nahayba innagoo dhan markii laynu laysku keen dardaro isaga unbaa wax inaga dhigay isagaana ina abuuray isaga isaga isaga ka dhammaan mayno haddii maalan adigoo yaro gaajaysan oo yaro rafaadsan intuu nin taa jira uu ku yimaado uu waxoogaa gaajadii kaa saaro habeenna ku martigeliyo kadibna waxoogaa intuu kusii yaraado bal waxoogaagana ku ganacso waxoogaagiina intaad ku ganacsatay ee xoolo badan kuu dhaleen ruuxaasi ma halmaamaysaa weliga ya aniga oo dhanba hadduuna hebel jirin hebel hadduusa gacan qaban lahayn maxaabaan ahaan lahaa baad la taaganta ma waxbaabaan maba jirinba hebel sababtiisaan wax ku noqdo muxuu kuu taray waxoogaa yar buu kugu beeriyey qalbigaaga waxaad uga jeclaanaysaa si aan caadi ahayn soo saas ma allah subxaanahu wa tacaala yacni waxaa tahay oon kaa dhigay waxaa tahay oo dhan kaa dhigay waxaad haysatoo dhanna ku siiyey soo jacaylkaama mudna yacni waxa weeye allah subxaana wa tacaala waa in jacaylkiisu uu yacni qalbigaaga buuxiyo oo shay kale oo dhan qalbigaaga intaad ka saarta ilahay jacaylkiisa uu buuxiyo subxana wa tacala markaad nicmooyinka ilaahay subxaana wa tacala daalacatood fiiriso uu kuu galay waxa weeyaan shaki ma laha inuu qalbigaagu jacayl uga buuxsamay saas daraaddeed baa nabigeena wuxu uhi sal ly wasalam tafakkaruu fii aalaai illaah walaa tafakkaruu fii daati illahi buu nabig uri sal lay waslam allah nicmooyinkiisa ka fikira iyo wuxuu idiin galay idin siiyey laakiin ha ka fikirina ilaahay daatadiisa subxana wa tacaala ha ka fikirina ilaahay see u yaallaa xaggee buu ka soo bilowday sidee buu yacni sifaadkiisu see u yaallaan maqalkiisu see weeye araggiisu see weye wejigiisu see weye ha ka fikirina ma gaari kartaane awooddeeda ma lihid laakiin maxaa loo baahan yahay ka fikira nicmooyinka ilah idin siiye subxana wa tacala nicmooyinka allah idin siiye subxana wa tacala markaad ka fikirtaan ood si fiican ugu fiirsato hal nicmo ilaahay ku siiye iyo muhiimadda ay kuugu fadhido iyo macnahay kuugu fadhido iyo sidaadan uga maarmin markaad fiiriso ciddii ku siisay baad leedahay alxamdu lilah alxamdu lilah bal hal nicmo keliyata indhaha ilahay inay siiye subxana wa tacaala bal middaa keliyata dul isdultaago fiir waxaad isgarab dhigtaa midka indhala-aanta ah dhibka haysta iyo adiga faa'iidada ay indhuhu kuugu fadhiyaan u fiirso maqalkii fiiri caqligii fiiri ilaahayga caqliga ku siiyey iyo midka caqli la-aanta bal isu fiiri diintii iyo akhlaaqdii fiiri ilaahayga diinta ku siiyey iyo midka diin la-aantaa fiiri rabbi subxaanahu wa tacaala qalbigaaga waad ka jeclaan markaad nicmooyinkiisa aad fiiriso uu kuu galay rabbi subxana wa tacaala rabbi marka walaalayaal jacaylkiisa rabbi siduu qur-aanku sheegay subxana wa tacaala waa inuu noqdo wax kasta midka inagala weyn wamin annaasi man yatakhidu min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xub illaah waaladiina aamanuu ashaddu xuban lilahi baa la yidhi subxana wa tacaala dadka waxaa ka mid a kuwa samaysanaya asnaam dhagaxyaan ay caabudaan dhagaxyaanta ay caabudayaanoy u jecel yihiin sida ilaahay loo jeclaadoo kale rabbi wuxuu yidhi kuwa mu'miniinta ilaahay rumeeyey jacaylka ay ilaahay jecel yihiin baa ka adag oo ka daran kuwaasi dhagaxyaantooda jacaylkaay jecel yihiin waaladiina aamanuu ashaddu xubban lilaah maxaa yeelay jacaylka ay dadka mu'miniintu alla jecel yihiin waa jacayl cid cidhiidhiyeysa ama ay la wadaajinayaan ama ay ka qaybgelinayaan uusan jirin waa jacayl saafi ah oo ilaahay u go-ay subxana wa tacala laakiin asnaamtan ay dhagaxyaantan ay caabudayaani way jecel yihiin laakiin waxyaabo kaleo ay jecel yihin waa ku garabwadaan jacaylka marka khaaliska ah ee saafida ah ee aan waxba tarrixin ilahay baa iskale subxana wa tacala allah subxaana wa tacaala ayaa iska leh taasaa la doonaya walalayaal inaan ku baraarugno jacaylka ilaahay subxaana wa tacaala waa waajib marka dadka ahluliimaanka ah allah inay jeclaadaan waajibay ku tahay oy wax walba ka jeclaadaan inay waajib tahayoo farad ay tahay jacaylka ilaahayna waxaa ku tusaya aayadda qur-aanka rabbi ilaahi subxana wa tacaala qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ikhwaanukum wa aswaajukum wa cashiiratukum wa amwaalun iqtaraftumuuha wa tijaaratun takhshawna kasaadaha وmasaakin tardwnha أxab إlaykum min allahi وrasuulih وجihaadi fii sabiilih fatarabasuu xata yaأtiya allah bأmrih wallahu la yahdi اlqwm اlfaasiqiin rabbi wuxuu leh subxaana wa tacaala qul in kaana aaba'ukum waxaad ku tidhahdaa nebi maxamedow dadka waxaad ku tidhaahdaa haddii aabbayaashiinna iyo wiilashiinna iyo walaaladiinna iyo xaasaskiinna iyo ganacsi aad ka baqaysaan inuu idinku baadho iyo guryo aad jeceshihiin ood raalli ku tihiin intaa haddaad jeceshihiin oo alle iyo rasuulkiisa iyo jidka ilaahay inaad ku jihaadaan haddaad ka jeceshihiin suga inta ilaahay amarkiisu ka imaanaya allana dadka faasiqiinta ah ma jecla ma hanuuniyo macnaheedu waxa weeye haddii qaraabadiinna iyo xoolihiinna iyo ganacsigiinna iyo guryo aad deggan tihiin haddii iyo xoolo aad shaqaysateen ood kasbateen kuwaa hadday idinla wen yihiin oo alle iyo rasuulkiisa jacaylkooda idinkala wen yihiin haddee amar ilaahay baa markaas soo socday intuu idinku imaanaya suga amarka ilaahay la sugaya maxay tahy fatarabasuu xataa yaأtiya allahu biamrihi ciqaabta ilahay suga wey ciqaabta ilahay suga marka kuwa iyaga ee la tilmaamaye muuqaalada adduunyada naftu jeceshahay naftaadu waxay jeceshahay aabbaha naftaadu waxay jeceshahay caruurtaada naftaadu waxay jeceshahay xaaskaaga naftaadu waxay jeceshahay xoolahaaga naftaadu waxay jeceshahay guryahaad degan tahay eed leedahay iyo macnaha waxa weeyaan ee raalliga aad ku tahay waxyaalahaa naftiinnu jeceshahay hadday idinla wen yihiin oo allah iyo rasuulkiisa iyo jihaadka aad ka jeceshihiin hadda iska suga inta ilaahay tiisii idinku imaanayso kolley ciqaab ilaahay baa idinku imaanayso suga baa la leeyahay allana subxaana wa tacaala dadka faasiqiinta ma hanuuniyo macnaheedu waxa weeye ruuxii waxyaabahaasi la wen yihiinoo ka jeclaada allah iyo rasuulkiisa jacaylkooda ka hormariyaay ruuxaasi waa faasiq markuu ugu yeeriya allana subxaana wa tacaala faasiqiinta ma jecla allana faasiqiinta ma hanuuniyo soo maarta marka sax bini aadamku waxyaalaha naftiisu way rabtaan oo rabbiba qur-aan ku sheegay subxana wa tacala zuyina linnaasi xubu shahawaat dadka waxaa loo qurxiyey waxyaalahay naftu rabto jacaylkooda min alnisa wاlbaniin wاlqanaatiiri اlmuqanطara min aldahabi wاlfida wاlkhayl اlmusawamati wاlancaami wاlxarf yacni dumarkii ah caruurtii ah xoolihii faraha badnaa ah gaadiidkii iyo fardihii ah deerihii ah waxyaalaha nafta waa loo qurxiyey wayna jeceshahay laakiin maxaa la doonayaa jacaylka ay naftu jeceshahay iyo jacaylka ay allah jeceshahay waa in allah jacaylkiisu uu ka wenye oo ka horeeyo oo aynaan simin oo aynaan isku meel dhigin oo aynaan isku mid inoo noqonin middaasaa la doonaya middaasaa la doonaya marka allah subxaana wa tacaala in jacaylkiisa wax walba laga hormariyo iyo rasuulkiisa jacaylkiisa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh middaasaa waxay tahay shayga muhimka ee rabbi subxana wa tacala ayadda ku tilmaamay waana midda xadiidka nebiga sal lay slam saxiix albukhaariga min xadiidi anas uu rasuulku lehy sal lay waslam alaaun man kuna fiihi wajada bihina xalaawat aliimaan saddex arrimood ruuxii dhexdiisa ay yihiin oo laga helo saddexdaa arrimood ee dhexdiisa laga helay wuxuu ku helayaa iimaanka macaankiisa xalaawat aliimaan iimaanka macaankiisuu ku gaadhaya saddexaasi maxay yihiin an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma allah iyo rasuulkiisa waa inuu ka jeclaado wixii labadooda ka soo hadhay maxaa labadooda ka soo hadhay waxaa labadooda ka soo hadhay naftaada waxaa labadooda ka soo hadhay caruurtaada waxaa labadooda ka soo hadhay xoolahaaga waxaa labadooda ka soo hadhay xaaskaaga waxaa labadooda ka soo hadhay adduunyao dhan wax kastoo allah iyo rasuulkiisa ka soo hadhay waa inuu alle iyo rasuulkiisa ka jecelyahay qodobka la koobaad wey qodobka labaad wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah ruuxa uu jeclaanayana iyo cid kastoo uu jeclaanayo waa inuu u jeclaado allaah dartii adiyo dadka maxaa isku kiin xidha alla dartii qabiil iskuma kiin xidho nasab iskuma kiin xidho gobol iyo dhalasha iskuma kiin xidho midab iskuma kiin xidho masaalix iyo dana iskuma kiin xidhaan waxaa isku kiin xidha alla dartii subxana wa tacaala xidhiirka adiya dadka idinka dhexeeya waa alla dartii dadkan waxaad ula socotaa ula nooshahay u jeceshahay wax kale maaha waxaan u jeclahay waa dad ilaahay ku xidhan waxaan u jeclahay waa dad ilaahay yaqaana waxaan u jeclahay waa dad ilaahay diintiisa barta waxaan u jeclahay waa dad ilaahay diintiisa u shaqeeya waxaan u jeclahay oon ula noolahay oo aan ula fadhiistaa oon ula sheekaystaa waa dad ilaahay subxaana wa tacaala jidkiisa hayoo aakharo u socda wahaakada iimaankaas iyo islaamnimadaas iyo diinta ayaa wuxuu yahay xadhigga idinka dhexeeya isku kiixinaya adiya dadka wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah alla mooye cid kale oo wax u jeclaanayo ma jiro alla dartii ayuu cidduu jecel yahayoo u jecel yahay wa an yakraha an yacuuda fi lkufri kama yakrahu an yuqdafa fi nnaar qodobka saddexaadi waxa weeye waa inuu u necbaado inuu gaalnimo ku noqdo oo mabda'ii jaahiliga ahaa ku noqdo waa inuu u naco sida uu u necab yahay in dab holcaya lagu rido oo kaleeto waxaad ka necab tahay ma jiro adiga oo nool dab holcaya ama naar in lagugu dhex tuuro waxaad ka necab tahay ma jiro sida aad u necab tahay si la-eg waa inaad u necdo gaalnimada u nacdo kufriga u nacdo jaahiliyada u nacdo mabaadi'da xunxunkaa u nacdo akhlaaqda xunxun u nacdo dadkiisa u nacdo dalkoodana u nacdo haddii kale waxa weeye iimaankaagu weli weli dhadhankii iimaanka maadan helin marba hadday kula qiimkula qiimo badan yahay dalka gaaladu oo dhaqanka gaaladu kula qiimo badan yahay oo mabaadi'da gaaladu kula qiimo badan tahay oo afkaartoodu ay kula weyn tahay weli iimaankaagu fari kama qodnaa xataa haddaad iska yara nacab tahay laakiin nacaybkaagu uu yani waxa way fifty fifty yahay weli wey waa in nacaybkaaga aada nacab tahay uu gaadho xeerka ay gaadhsiisan tahay in dab lagugu rido naar lagugu rido saad u nacabta markaasuu iimaankaagu dhab yahay marka allah iyo rasuulkiisa jacaylkoodu waa inuu kaala horeeyo shay walba kaala horeeyo shay walbaba inaad ka hormariso saas daraaddeed baa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ducooyinkiisii waxaa ka mid ahaa uu ilaahay weydiisan jiray subxana wa tacaala allahuma inii as'aluka xubbaka wa xuba man yuxibuka wa xuba kulli camalin yuqaribunii ilayka buu nabigu dhihi jiray sal lla alay slam allow waxaan ku weydiisanayaa jacaylkaaga iyo dadka adiga ku jecel jacaylkooda iyo camal kasta oo adiga ii kaa dhowaynaya jacaylkiisa soo maart ilaahu jacaylkaagan ku weydiisanay shayga ilaahay uu weydiisanaya nebi maxamed sal ly slam shay fudud ma aha waa shay culus shay sahlan maaha ilan ilaahay baa bixiya jacaylkan allow waxaan ku weydiisanayaa jacaylkaaga inaan ku jeclaado iyo inaan jeclaado dadka adiga ku jecel iyo acmaasha aad jeceshahay inaan jeclaado arrintaasaan rabbigan ku weydiisanaya sidaasuu nabigeena ku ducaysan jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka ilahay jecelkiisa subxana wa tacala walaalayaal waa qodob runtii aad iyo aad muhim u ah waana arrinka kala saaraya gaalka iyo muslimka kala saaraya waana arrinka muslimiinta laftoodu iyo mu'miniinta laftoodu ay ku kala tegayaan xagga darajaadka ilahay agtiisa subxaana wa tacala allah jacaylkiisa subxana wa tacala allah jacaylkiisa waxaa ka laasimaya inaad rasuulkiisa jeclaato salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo sharcigu la yimid aada jeclaato inuu rasuulkiisa aada jeclaato sharciguu rasuulkaasi la yimidna inaad jeclaato oo sharcigaas iyo sharci kale inayna kuu sinaanin rasuulkiisa raaciddiisa iyo cid kale raaciddeedu waa inaysan kuu sinaanin hadday jacaylkaaga ilaahay aada jeceshahay uu dhab yahay taasaa ka laasimaysa kow waa midda rasuulkeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka anas ee saxiixulbukhaariga uu leeyahay laa yu'minu axadukum xata akuuna axaba ilayhi min waladihi wa waalidihi waannaasi ajmaciin mayd midkiin ma rumaynin oo iimaankii laga rabay muusan la imaanin ilaa aan ahaado aniga nebi maxameda buu ley rsulku sal lay wasalam ilaa aan agtiisa ahaado midka uu ka jecel yahay naftiisa xoolihiisa waalidkii waxaan u jeedaa naftiisa waalidkii iyo caruurtiisa iyo dadkao dhanba cid walba ilaa uu iga jeclaado weli iimaankiisu weli weeyaan xadiidka cumar ibn khataab radi allahu canhu isla saxiix bukhaariga ku yimid cumar baa nabiga wuxuu ku yidhi sal lla lay waslam rasuul ilaahay waan ku jeclahay wax walba waan kaa jeclahay naftayda mooye markaasaa nabigu wuxuu ku yidhi sal lla lay waslam laa yaa cumar laa yaa cumar xataa akuuna axaba ilayka min nafsik maya buu nebigu ku yidhi sal lla lay slam cumarow ilaa aan xataa naftaada aad iga jeclaato maya markaasaa cumar wuxuu yidhi rasuul ilaahayow hadda ayaad xataa naftayda kaa jeclahay markaasaa nebigu wuxuu yhi sal lla lay waslam alaana yaa cumar cumarow hadda buu rasulku yidhi sal lla lay waslam hadda cumarow hadda muxuu ka wadaa bimacnaa hadda ayaad iimaankii la rabay la timid hadduu iimaankaagu dhammaystirayay intii ka horraysay oo naftaada aadan iga jeclayn iimaankaagu weli weeyaan ma dhammaystirna soo maarta marka rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh jacaylkiisu wuxuu raacsan yahay oo daba joogaa jacaylka ilahi subxana wa tacala inaan rasuulka jeclaanno maxaa keenay jacaylkaan ilahay jecelnahay qayb buu ka yahay sharcigii ilaahay soo dejiyee nebi maxamed inoola yimid inaan jeclaanno kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga waxaa qayb uu ka yahay alla jacaylkiisuu qayb ka yahay subxana wa tacala laanna ma dhici karto allah baan jeclahay sharcigiisana waa necba ma dhici karto allah baan jeclahay rasuulku soo dirsadayna waa necbahay ma dhici karto waa laba aan meel isugu imaan karayni waa laba aan meel isugu imaan karayni waxaa kaleeto iyadana qodobka kaloo ka laasimaya ay tahay saan horayba u sheegnay ruuxu markuu ilaahay jeclaado subxaanahu wa tacaala wuxuu jeclaanayaa dadka ilaahay uu jecel yahay ehelkiisa ah wuxuu nacayaa dadka ilaahay necab yahay buu nacayaa ee ilaahay ka foga cadowgiisa ah qasab wey iyaduna saas daraaddeed baa nabigeena wuxu uhi sal ly wasalam awhaqu cura aliimaan almuwaalaatu fi اllah wاlmucaadaatu fi اllah wاlxubu fi اllah wاlbugdu fi اllah iimaanka guntimihiisa kuwa ugu adagi waxa weeyaan iimaanka guntimihiisa waxaa ugu adag in ilaahay dartii u ruux wax u xidhiidhiyo ilaahay dartiina ula coloobo ilaahay dartii u jeclaado ilaahay dartiina u naco man axaba fi اllaah waabqada fi اllaah waacطىa lilah wamanaca lilahi faqad istakmala aliimaana buu nabi uri sal ly slam ruuxii ilaahay dartii wax u bixiya oo u siiya oo cid wax siinaya ilaahay dartii ugu diida ruuxuu u diidaya ilaahay dartii u jeclaado cidduu jeclaanayo ilaahay dartii u naca cidduu nacayo ruuxaasi iimaankii waa dhammaystirtay buu nabigu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh iimaankiisu waa buuxaa soo maarta marka waxaa keenaya inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkiisa jeclaato mu'miniinta jeclaato muwaxidiinta jeclaato ahlu tawxiidka jeclaato ahlu kufriga ilxaadka gaalada mabaadi'dooda inaad nacdo waxaa keenaya jacaylkaad ilahay jeceshahay subxana wa tacala wa ilaa jacaylkaagu dhab maaha jacaylkaagu dhab maaha iimaankaaguna dhab maaha saas way macana rabbi subxaana wa tacala soo qur-aan kuma odhan walow kaanuu yu'minuuna biاllahi waاlnabiyi wmaa unzila ilayhi ma اtakhaduuhum wliyaa hadday rumaysan yihiin allah iyo nebiguu soo diray iyo kitaabka lagu soo dejiyey hadday rumaysan yihiin gaalada mayna jeclaadeen soo ma jeed mayna marnaba awliye ka dhigteen mana ayna jeclaadeen macnaha waxaa la diidan yahay isuma imaan karaan allana waan jeclahay cadowgiisana waan jeclahay ma kulmi karaan labadaas ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum wliyaa cadowgayga iyo cadowgiinna kuwa aad jeceshiina ka dhiganina laa tajidu qowma yu'minuuna biاllahi walyowmi اlآakhir yuwaaduuna man xaada allaha warasuulahu walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum ma helaysid buu rabbi ilahi subxana wa tacala mana dhici karto inaad hesho qowm alla rumeeyey oo iimaan qalbigooda uu galay oo haddana jeclaanaya kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo jidhkiisa garab maray kuwa iyagoo jeclaanaya marna heli maysa xataa haba ahaadeen aabbayaashood carruurtoodii ha ahaadeen qaraabadooda ha ahaadeen marba hadday ilaahay jidhkiisii garab mareen kuwanna iimaan qalbigooda ku jiro way ka go'ayaan ma arkaysda ayagoo kulminaya jacayl ilaahay iyo cadow ilaahay jacaylkiisa ma kulmin karaan waa macnaha waxa weye waxay isku yihiin dad iyo biyo dad iyo biyo mid markuu nolosha soo galo kii kalaa baktiyaya haddii jacayl cadow ilaahay iyo gaalo jacaylkooda uu qalbigaaga galo waxaa toos uga baxaya ilaahay rumayntiisii iyo jacaylkiisii baa qalbigaaga ka baxaya markuu qalbigaaga galo ilaahay jacaylkiisa iyo rumayntiisuna waxaa toos qalbiga uga baxayaoo ka madhanaya ilaahay cadowgiisa inaad jeclaato laakiin labadooda waan isku wadayaayo waa jiraya wax jiraya ma waa sheega midunbaad sheegad ku tahay midunbaad sheegad ku tahay ilaahay iimaankii jacaylka aad sheeganaysee rabbi unbaad sheegad markaa noqonay oo macno aan yeelanaynin macna saas daraaddeed marka walaalayaal allah subxaanahu wa tacaala jacaylkiisa waxaa ka laasimaya in aan jeclaanno rasuulku soo dirsaday sharciguu soo dejiyey yani waxa weeye dadka rumaysan ee mu'miniintiisa inaan jeclaanno taasaa ka laazima midaasaa ka laazimaysa iyo cadowgiisa inaan nacno cadowga ilaahay subxaana wa tacaala inaan nacno allah subxaana wa tacaala waxyaabaha keena inuu ku jeclaado oo addoonkiisa uu jeclaado waxaa ka mid a addoonku inuu ku dadaalo ilaahay wixii uu faray iyo waajibaadkii diinta inuu guto waxyaabihii ilaahay ka reebayna inuu iska ilaaliyo isla markaa waajibaadka keliya inuusan ku gaabsanine uu isku dayo inuu nawaafisha iyo sunanka inuu badsado xadiiqudsiga saxiixulbukhaari ku soo arooray min xadiidi abi hurayra yaa rabbi wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala man caadaa lii waliyan faqad aadamtuhu bilxarbi buu rabbi yhi subxana watacaala weli aan leeyahay ruuxii la colooba oo colaad u qaada dagaal baan ku cilaamiyey buu rabbi leeyahay subxana watacaala weli ilaahay oo mid ah ruuxii la colooba oo colaad u qaada rabbi wuxuu leeyahay ku talagalay inaan la dagaalamayo yaa weli ilaahay ah weli ilahay ma sheekh weys iyo iyo jilaani iyo iyo zaylaci iyo keliya miya ya markaba waxaa soo degdegaya dadka marka weli ilaahay laga hadlayo hebel iyo hebel oo meel hebel iyo meel hebel ku aasa ma aha ma aha yaa weli ilaahay rabbi baa qeexay subxana wa tacala alaa ina awliyaء allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun awliyada ilaahay korkooda cabsina ma aan ahanin mana murgaan yay yihiin rabbi baa qeexay cid kale looma xilsaarin xataa nebi maxamed qeex lama dhihin ilaahay baa subxaana wa tacaala tawalliyey inuu weli wuxuu yahay qeexo wuxuu rabbi yidhi aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa dadka allah rumaysan allana ka baqa subxana wa tacaala waa laba tiir labadaa qodob haddii ruuxa laga helo waa weli ilaahay oo ah inuu allana rumaysan yahay rabbina ka baqo oo rabbi ka baqiddu waxa weeyaan wixii ilaahay u dirayna inuu samaynayo wixii rabbi ka reebayna inuu iska ilaalinayo yaa ka welisan marka waxaa ka welisan uun ninkii arrintaa kaga xeel dheer iimaankaa iyo alla kacabsigaa ninka kaga sita unbaa ka welisan kaana midka ka sii sita unbaa ka welisan laakiin weli bannaanka uga baxsan arrimaha isagaa ma jiro rabbi marka muxuu leeyahay dadkaa iimaankiiyo alla kacabsiga laga helay awliyadaydii weeye nin awliyadayda ka mida ninkii la coloobooo colaad u qaadowna ku talagal inaan kula dagaalamayo oo allah hadduu kula dagaalamo miyaad iska celin kartaa ya allah nin u bardhigi kara maynugu jira maya khalqigoo dhan ba hadday isu tagaan ilaahay subxana wa tacaala aan awooday kula dagaalaman lahayn waxay ka mid tahay meelo naadir ah oo shareecadu ay dunuub naadir ah oo aada u yar oo rabbi uu ku sheegay ciddii samaysay inuu ilaahay dagaal la galayo taasaa ka mid a dadka awliyada ilaahay ee mu'miniinta ah ruuxii colaad u qaadoo la colaytamo oo yacni waxa weeye necbaysto oo yaso oo xaqiro oo ku jeesjeeso oo yacni dadka noocaasoo kalea ilahay bay dagaal kula jiraan ilahina waa la dagaalamaya ilaahina waa la dagaalamaya waxaa ka mid a midka ribada qaata ka ribada cuna rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuulih haddaad ribada dayn weydaan waxaad ku tala gashaan dagaal allah iyo rasuulkiisu ay idinla galeeyaan meelaha waxay ka mid tahay rabbi uu dagaalka iclaamiye subxana wa tacaala dagaalka ilaahay subxana wa tacala marka meeluu kaaga imaan karan mayse waxaa laga yaabaa adigu waad ladan tahay baad isleedahay xoog baad leedahay caafimaad waad haysataa caruur waad haysataa xoolo waad haysataa maxaa kaa maqan baad isleedahay haddana maca daalika dagaal baa lagugula jiraa dagaalka ilaahay subxaana wa tacaala ama wuxuu kaa gelayaa diinta oo meesha ugu halisana tawfiiqda in lagu garab mariyo oo maalinba maalinta ka dambaysa shar uun lugta laguu sii geliyo oo lagu sii fogeeyo oo diinta lagaa sii fogeeyo waa dagaalkii dagaalka ugu culus wey dagaal lagula galo midka ugu halisan waa dagaalka diinta kaa gala sidaas daraaddeed baa rasuulkeena sal lay slam ducadiisa waxaa ka mid ah walaa tajcal musiibatana fii diinina buu nabigu ku ducaysan jiray salawatu rabbi waslamu caleyh ilaahu musiibadanada aad nagu ridayso diinta ha naga gelin caruurta ha gasho xoolaha ha gasho caafimaadka ha gasho jidhka ha gasho soo maarti meel kalooy gashaba way ka roon tahay markay diinta kaa gasho marka allah subxaana wa tacaala wuu la dagaalamay mid intuu ka qadiyey khayrkii iyo hanuunkii iyo diintii ka qadiyey la fogeeyey waa mid la nacay wey waa dagaal dagaalka waxay noqon kartaa rabbi subxaana wa tacaala inuuba kuugu talagalaba inaan adduunkaba inta laguu seeto dheereeyo lagu daajiyo aada cunto aada cabto caafimaadka ku noolaato maalin aan maanta ahaynna lagugu talagalo in lagaa goosto oo waa su-aal eh wixii aad gashay dembigiisii dembigaad gashay ciqaabtiisii haddii adduunka lagugu soo hormariyo iyo haddii aakharo lagugu dibdhigo keebaa roon ya adduunkaa roon soo saas ma saas daraaddeed baa ku dhacaysaay ee ama naftiisa soo gaadhaysa ama xoolihiisa gaadhaya ama caafimaadkiisa gaadhaya masaa'ibtaasi waxay u tahay ilaahay subxaana wa tacaala sida uu sheeg masiixa ugu jirta adiga weligaa ma istiri cumur kugu dhacay baa maslaxa kugu jirta caruur la-aan baa maslaxa kugu jirta weligaa ma istiri xoolahan ku dhaafay maslaxaba kugu jirta waxa weye maslaxa kugu jirta laakiin maslaxada ma dareensana adiga saas daraaddeed baa addoommada arrintaas sirteeda fahmaya garanaya ilaahay fiqiga siiyey masaa'ibta wayba ku shukriyaanba musiibadii ku dhacday alxamdu lilahi bayba leeyihiin oo musiibe igu dhacday say alxamdulilahi ku imaanaysaa alxamdu lilahi waxay ku noqonaysaa alxamdu lilaahi allaha aan aakhare igula sugin kolley iyo kolley dhibkan igu dhacay dhibkan igu dhacay kolley waxaa sababay dembi aan galay laakiin dembigii ciqaabtiisii allaha aan aakhare iigu dibdhigina adduunka iigu soo hormariyey so alxamdu lilahi alxamdu lilah midda labaad weeyaane musiibadan kugu dhacaysa darajaadna waa lagugu korlayeelayaa dunuubtaadiina waa lagu dhaafaya waa alxamdu lilah midda saddexaad weeyaane musiibadan kugu dhacday kuwo kale oo masaa'ib kaa waaweyn lagu riday baa jirooy haysato kuwa markaad fiirisana alxamdu lilahi baadhihi masaaibtu marka waxa weeye rabbi subxaana wa tacaala addoonka hadduu la dagaalamo shaki ma laha meel uusan filaynin buu kaga imaanaya maxaa yeelay allah subxaana wa tacaala yacni waxa weye dagaalkiisa wax la fahmi kara ma qaabkuu kula dagaalamaya hadda ma fahmi karaysa waxaan ka wadnaa ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa saalixiinta ah iyo dadkaasi culimmadiisa ah dadka ducaadda ah dadka ahlulkhayrka dadka cubaadda ah inay markay ugu yar tahay kaa nabadgalaan markay ugu yar tahay lafahaaga u dare ha kaa nabadgalaan sharkaaga ha ka nabadgalaan dhibkaaga ha ka nabadgalaan haddaadan wax tarayn haddaadan isgarab taagayna ha kaa nabadgalaan maxaa yeele waa dadkii ilaahay subxana wa tacala waa dadkii ilaahay kadib baa rasuulkeennu rabbi wuxuu yidhi subxana wa tacala xadiisulqudsiga wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtu calayh addoonkaygu iiguma soo dhowaada buu rabbi yidhi subxaana wa tacaala waxaan ka jeclahay wixii aan ku waajib yeelay inuu iigu soo dhowaado wax addoonkaygu iigu soo dhowaado waxaan ugu jeclahay buu rabbi yidhi subxana wa tacala waxaan ku waajibiyey salaada waajibka ah soonka waajibka ah sakada waajibka ah xajka waajibka ah cumrada waajibka ah jihaadka waajibka ah dacwada waajibka ah shayga waajibka ah baan wax walba ka jeclahay bu rabbilahi subxana wa tacala saas daraaddeed buu rabbi u waajibiyeyba wuxuuba u waajibiyeyba jacayl uu jecel yahay marka adigoo waajibaad lagugu leeyaho waajibaadkiiba dayacaya waxaa loo baahan yahay horta waajibaadka sax waajibaadkii lagu lahaa gudo markaa kadib bay imaanayaan sunnada iyo nawaafishu imaanayaan rabbi subxaana wa tacaala xadiisulqudsiga wuxuu ka dambaysiiyey walaa yazaalu cabdii wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xata uxiba addoonkaygu inuu iigu soo dhowaanayo acmaasha aan waajibka ahayn inuu iigu soo dhowaanayo ka zuuli maayo oo dayn maayo ilaa aan ka jeclaado فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رب الله سبحانه وتعالى أدون كيف مركو سنوين كبتصدو أو نوافش بتصدو واجبات كينا قلتو وانش علام رب الله سبحانه وتعالى هذا انش علادنا وحان نقونا يا maqalka uu wax ku maqlayo iyo aragga uu wax ku arkayo iyo gacanta uu wax ku qabanayo iyo lugta uu ku soconayaan u noqonaya hadduu wax iweydiistana waan siinaya hadduu imagan galana waan magan gelinaya maxaa laga wadaa waxaa noqonayaa indhuhu wax ku arkahayey iyo dhaguhu wax ku maqlayey iyo gacantu wax ku qabanayey iyo lugtu ku soconayay baan u noqonaya maxaa laga wadaa bimacnaa waxaa laga wadaa addoonkaygaas waan isgarab taagaya waan u hiilinaya waan taageeraya waan jeclaanaya waan xifdiyayaa xubnihiisa xubnahoo dhan buu ilahay kuu xifdinaya subxana wa tacala muxuu kaaga xifdinaya xumaantuu kaaga xifdinaya maxaa yeele rasuulkeenna waa ka yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ixfad illaaha yaxfadka allah xifdi subxaana wa tacaala haddaad xifdido ilahay waa ku xifdinaya allah xifdintiisa maxaa laga wadaa allah xifdi waxaa laga wadaa alla subxaana wa tacaala sharcigiisa xifdi allah waajibaadkiisa xifdi allah diintiisa xifdi rabbigaa markaad xifdido wuxuu kuu diray ood ilaaliso asaguna wuxuu kuugu abaalgudayaa xubnahaaga inuu kuu ilaaliyo taageerana ku siiyo isgaadh garab taago wixii ku dhibi lahaa iyo wixii shar lahaa oo dhan kaa celiyo rabbi subxaana wa tacala waa ku garab istaagaya maxaa lagu gaadhaa waxaa lagu gaadhaa ruuxu inuu waajibaadkana guto isla markaana nawaafisha iyo cibaadaadka inuu badsado sabab waxay u noqon kartaa inuu ilahay ku jeclaado subxana wa tacala allah hadduu ku jeclaadana isagaa ku ilaashanaya allah hadduu ku jeclaadana rabbi subxaana wa tacala isagaa ku ilaashanaya marka waa in lagu dadaalo laba mid waa inaad noqoto mid saddexaadse ha noqone muslimiinta ilahay subxaana wa tacala saddex qaybood buu ka dhigay aayadda qur-aanka uma awrasna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum aalimun linafsihi waminhum muqtasidun waminhum saabiqun bilkhayraat rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala kitaabka qur-aanka waxaan dhaxal siinay addoommadaan doorannay addoommadannada kuwaan ka doorannayn xulannay ayaanu kitaabka qur-aanka dhaxal siinay saddex wey marka mid naftiisa dulmiyey kitaabkii markay dhaxleen kadib saddex bay u qaybsameen mid naftiisa dulmiyey mid dhexdhexaystay iyo mid khayraadka ku hormaray midka naftiisa dulmiyey waa ruuxa waajibaadkii loo diray waxna la imaanaya waxna dayacaya salaatii waa gelabgelab soonkiisu waa gelabgelab sakadii waa gelabgelab xajkii waa gelabgeba waajibaadkii waa gelabgelab wixii daal la yidhina waa gelabgelab waxna waa daayaa waxna waa iska qastaa aalimun linafsihi wey muqtasidkana waxaa la yidhaahdaa xaaraamtii laga reebay ee daal la yidhiye ilaahay ka istaajiyey waa daayay waajibaadkiina waa gudanaya laakiin waxyaale laga fiican yahay bu iska si sameeya nawaafil iyo sunnooyin badanna lama yimaado waajibkii waa ka adag yahay xaaraamtiina waa ka tagaa laakiin wax siyaada a ma leh waxaa la yidhaahdaa muqtasid waa nin dhexdhexaad ah kaa midka ka fiicani waxa weeye saabiqun bilkhayraat nin khayraadka ku hormaray oo qayrkii ka dheereeyey oo macnaha wanaagga isagu ku horeeya kaa isaga waa qolada rabbi yihi subxana wa tacaala wsaabiquuna asaabiquuna ulaaika almuqarabuun marka ha u degin aalim hoos ha ugu degin aalim waajibaadkii dayacaya ama xaaraamtii ilaahay ka xarimay gelaya ha u degin hoos ha ugu degin markay ugu yar tahay ood ugu sahlan tahay isku day inaad noqoto nin waajibaadkii alla u dirayna ka adag wixii xaaraamee shareecadu caddaysayna ka carar haddaadan intaa wax ku daran intaas ku taagso intaa ku taagso haddii rakarooni aad samaynayso oo saabiq bilkhayraat aad haaban kartana waaba ka sii fiican tahay weliba ruuxa himadiisu iyo niyadiisu inay sarraysaan loo baahanya waayahan dambe oo himamka iyo yacni cazaa'imtu ay aada u daciiftay baa ruuxa markaad ku tidhaahdo yacni waxa weeye tanna waa jirtaa tanna waa jirtaa tanna tee ugu fudud buu ku leeyahy sheekh aniga ta ugu fudud ii sheeg ma aha ta ugu khayr badan maaha ta ugu horaysana maaha wuxuu ku leehay sheekh teebaa ugu fudud wartanaa ugu fudud laakiin waxbaa ku yara jira wuxuu doonay ha ku jira soo uun ma banaano saasuu leeyahy wuxuu ku leeyahay waxa ugu yar ee janno lagu galaba sheekh ii sheeg wuxuu yidhi janno un baan anugu rabaa meel jannada meesha ugu hoose haddaan doono aan ka helay un janno un waxaan ku geli kara ii sheeg war mayee darajaad bay jannadu leedahay oo hawlaa kala jiro oo yacni waxa weeye waa la kala sarreeyaa tartanka wax ka gal maya anugu waa igu filantahay haddaaman iridaba istaago saasuu kule ee ii sheegun anugu xoogaa on ku gala un ii sheeg ma la rabo waxaa la doonayaa inaad himadaada iyo niyadaadu ay noqoto inaad darajaadka ugu sarreeya jannada aad gasho soo ma jannatulfirdows inaad gasho halkaasaa la doonaya inaad tartan u gasho markay ugu yar tahay halkaa markaad tartan ka gasho haddaad hal darajo soo dhacdo ta ku xigtoon baa tegi soomaha biidn illahi tabaaraka wa tacala laakiin meeshii ugu hoosaysay haddaad niyadaada ku xidho naf iyo shaydaan baa kugu lamaane soo hoos uga dhici mayse meeshii ugu hoosaysay markii hoos looga dhacno waa uu naar sooma nafta marka kor u qaad oo himada kor u qaad oo macnaha wax wey hoos ha u dhicin hoos ha u dhicin marka qasadkaan leenaha waxa weeye acmaasha wan wanaagsan ee saalixa ilaahay kuu dhowaynaysa waa waxyaalaha ilaahay addoommadiisa ku jeclaada subxana wa tacala ilahay jacaylkiisaad ku helaysaa rabbigaa subxana wa tacala inuu ku jeclaado ayaa lagu gaadha waxaa ka mid a waxyaalaha ilaahay jacaylkiisa lagu gaadho walaalayaal allaha subxaana wa tacaala sifaadkiisa tilmaamihiisa qur'aankiisa in la jeclaado ilan ilaahay tilmaamuu leeyahay magacyana wuu leeyahay tilmaamihiisa waxaa ka mid a qur'aanka ilan qur-aanku waa hadal ilaahay inaad jeclaato waxay sababaysaa in ilaahay ku jeclaado subxana wa tacaala waxaa saxiixulbukhaariga ku yaalla iyo muslimka min xadiidi caaisha waxay tidhi caaisha nebigu sal alla alay wasalam ciidan yar oo uu diray buu nin saxaabada ka mida madax uga dhigay ninkii saxaabiga ahaa ciidanka madaxda u ahaa salaadaha isagaa tujin jiray ciidankaa yarkaa salaad walba markuu tujiyo salaadda wuxuu ku khatimaa markuu qiraa'ada soo dhammeeyo qul huwa allahu axadun buu ku khatimaa ragcadda hore markuu faatixada akhriyo suuraddii kala akhriyo qul huwa allahu axadun buu ku khatimaya ragcadda labaad qul huwa allahu axadun buu ku khatimaya mid kasta ragcad kastoo uu tujiyeyba qul huwa allahu axad buu ku khatimaa saxaabadii markay duulaankii ka soo noqdeen oo nebiga u yimaadeen sal lay slam bay u sheegeen rasuul alla waxay dhahdeen ninkaad madaxda nooga dhigtay salaad kasta qul wallahu buu ku dhammeeyaa markaasuu nebigu wuxu uhi sal lay wasalam saluuhu bal soo weydiiyo muxuu saa u yeelhayay maxaa ku kallifay inuu qur-aanka qul huwallo uu ka jeclaado maxaa ku kallifay bal soo weydiiya buu nebigu uri sal lay slam markaasaay u tageenoo soo weydiiyeen markaasaa wuxuu ihi liannaha sifatu araxmaan faana uxibu an aqra'aha buuri waxaan u jeclaaday suuraddu ilaahay tilmaamihiisa iyo sifaadkiisay ka hadlaysaa saasaan u jeclaystay inaan mar walba akhriyo oo salaadayda aan ku khatimo nebigu wuxuu yidhi sal lla lay waslam akhbiruuhu biana allaha yuxibuhu u sheega oo gaadhsiiya inuu ilaahay jecel yahay subxana wa tacaala allah inuu jeclaaday limaada lianna waxa weeye allah sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa iyo yacni waxa weeyaan ruuxii jeclaadiyo tawxiidkiisa alla waa jeclaanaya subxana wa tacala suurat likhlaas wax kale kama warramto allah unbay ka sheekaysaa subxana wa tacala kama baxsan qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad iyadoo dhan ilahay bay ka warramaysaa subxana wa tacala sidaas daraaddeed baa yani waxa weye xadiis saxiixa waxaa ku soo arooray inay gaaladu nebiga u yimaadeen salawatu rabbi wasalaamu caleyh oy ku yidhaahdeen bal muxamadow ilaahaaga aada caabuddo u abtiri bay dheheen gaal nacasnimadiisa adig maxaad ka ogta bal ilaaha aada sheeganayso abtirkiisa nasiibay ku yidhaahdeen u abtiri waa ina hebel waa ina hebel waa ina hebel bay rabaa ina dhahaan markaasaa waxaa soo degtay aayadda qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad inaad barataan haddaad rabtaan waa kaasaa lehi marka saxaabigan waxaa cajab gelisay suuraddan waana miduu nebigu ku tilmaamay sal lla lay wasalam tacdilu ulu alqur'aan qur'aanka dhan saddex meelood marka loo dhigo meel bay u dhigantaa buu rasuulku uhi salawatu rabbi waslamu caleyh macnaheed waxa weye qur-aanku saddex mawduuc oo waaweyn buu ka hadlaa mawduuc waa tawxiidka waa mawduuca asaaska mawduucna waa axkaamta mawduucna waa qisaska mawduuc saddexdaa mawduucee tiir ee waaweyn ee qur-aanku ka hadlo tiir ka mid ah ayay marka suuradda ku saabsantay ulu lqur'aan qur-aanka saddex meelood markalo meel ka mida u dhigantaabu rasulku ui salawatu rabbi waslamu caleyh marka yacni ilaahay sifaadkiisa iyo asmaadiisa iyo in la jeclaado iyo daatadiisa iyo qur-aanka jacaylkiisa iyo taasi waxay keenaysaa allah subxana wa tacala inuu ku jeclaado asbaabta keeni karta ka mid waxaa ka mid a maalan asbaabta keenta allah subxaana wa tacala inuu addoonka jeclaado waxaa ka mid a inuu addoonku u nugul yahay dadka mu'miniinta ah gaaladana ku ad adag yahay ilaahayna subxaana wa tacaala jidkiisa iyo diintiisa u shaqeeyo allahna subxaana wa tacaala markuu diintiisa haysta ama u shaqaynayo ninna inuusan u abayeelin ciddii kula dagaalanta ciddii ku eedaysa ciddii wax ka sheegta mar hadduu ilaahay raalli gelinayo adduunkao dhan hadduu dhinac ka noqdo dhan waa inuusan ka gelin afartaa ilahay subxana wa tacala hal aayad buu ku sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa yaأti allahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunah أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم dadka iimaanka lahu ruuxii diintiisa ka tagoo diintiisa ka noqda ha ogaada inaan waxba lagu falaynin allah subxaana wa tacaala wuxuu la imaanayaa dad jecel isaguna jecel yahay tilmaamahee bay leeyihiin mu'miniinta way u nugul yihiin way u naxariistaan way u jilicsan yihiin soomart way u turaan kuma adadka mu'miniinta acizatin cala alkaafiriina gaalo iyo ha layska celiya markay timaadona waa rag adag wey jaahidi lkufaara wاlmunaafiqiina wاklud calayhim ka kanaan iyo raganimo yujaahiduuna fii sabiili اllah jidka ilaahayna way ku jihaadaanoo diinta ilaahay siday u koryeeli lahaayeen bay naftooda iyo xoolahoodaba u bixiyaan waxaa lagu afreeyey walaa yakhaafuuna fi اllahi lowmata laa'im allah jidkiisa cid ay uga xadhig xidhanayaan ma jiro haddii lagu eedeeyo lagu dagaalamo lagu dacaayadeeyo lagu xidho lagu dilo nin ay uga xadhig xidhanayaan ama ay uga baqayaan ma uu jiro hadday isu qabato dadkoo dhan inay ka cadhaysiiyaan ilaahay raalligelintiisa kaga cadhaysiiyaan dadkao dhan ha cadho ilahay raalli ha noqo soma xadiidka saxiixa nabigeena sal lay waslam waa ka odhanaya ruuxii allaah ku raalligeliya dadka ka cadhaysiintooda alla raalli buu ka noqdaa dadkana waa ka raalligeliyaa ruuxii dadka ku raalligeliya wax ilaahay ka cadhoonayana alle waa u cadhoodaa khalqigana waa u cadhaysiiyaa walaa yakhaafuuna fi llahi lawmata laa'im waxba khalqigan ha isku lugoynin iyo jacaylkooda iyo nacaybkoodee allaha quluubtooda gacanta ku haya midkaa raalligelintiisa ku dadaala haddaad rabto xataa inay ku jeclaadaan asagaa soo duwi doonoo ku jeclaysiin doona sida xadiidka saxiixa aan ugu tegi doona nabiga naga sugan salawatu rabbi waslamu caleyh waxaa ka mid ah asbaabta allaha jacaylkiisa lagu gaadho alixsaan samafal allah subxaana wa tacaala khalqigiisa inaad u samafasho cilmigaaga ugu samafasho inaad ugu samafasho xoolahaaga ugu samafasho akhlaaqdaada wanaagsan ugu samafasho xooggaaga ugu samafasho inaad khalqi ilaah u samafasho iyo ixsaanka martabadiisa ugu sarraysoo ah allaha subxaana wa tacaala inaad u caabuddo sidii adigoo arkayoo kaleeto sida nabigeenu yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh markuu jibriil u yimid oo uu yidhi akhbirnii can ilixsaan ixsaanka iiga warran buu ku yidhi nebi maxamedow wuxuu rasuulku yuri sal lla alay waslam isagoo jibriil u jawaabaya alixsaan an tacbud allaha kaanaka taraa fain lam takun taraahu fainahu yaraak ixsaan waxaa la yidhaahdaa inaad ilaahay u caabuddo sidii adigoo arkayoo kaleeto maxaa yeele haddaadan adigu arkaynin isagaa ku arkaya mabay kula tahay haddii mar walba rabbi kaa hor muuqdo oo hortaada taagan yaho indhahaagu arkayaan inaad caasin lahayd ma kula tahay ya maada caasiseen waajibkiisa inaad ka tegi lahayd ma kula tahay maya marka u caabud sidii adigoo arkayo indhahaaku qabanayaanoo hortaada uu taagan yaho kaleeto maxaa yeele haddaadan arkayn isagaa ku arkaya waa martabada ugu sarraysa maraatibta iimaanka wa iimaanku maraatib iyo darajaad bule darajada ugu sarraysa wa waa martabatu lmuraaqaba addoonku mar walba inuu qalbigiisa istixdaarsado ilaahay subxaana wa tacaala inuu arkayo uu jeedo arkayo oo xaalkiisa uu la socdo ayadana waxa weyaan ilaahay subxaana wa tacala waxyaaluhu jecel yahay bay ka mid tahay waa ka rabbi subxana wa tacala qur-aanka ku sheegay waaxsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin samafala alla subxaana wa tacaala wuxuu jecel yahay kuwa samafala ee iimaankooda iyo camalkooda iyo qowlkooda hagaajiya kuwaasuu alla jecel yahay subxana wa tacala waxyaalaha allaha jacaylkiisa lagu kasbado waxaa ka mid a walaalayaal attawba attawba addoommada ruuxu markuu addoonku khaldamo inuu soo noqdo macnaheedu waxa weeyaan hagaag waa lagaa rabaa toosni waa lagaa rabaa khaladka inaad iska ilaaliso waa lagaa rabaa lakin maca dalika waad khaldami maca dalika waad khaldami naf baa kula xidhiidha shaydaan baa kula xidhiidha hawaa kula xidhiidha waad khaldamaysaa lugtaa kuu fakanaysa waad ilduufaysaa laakiin maxaa lagaa doonayaa soo noqo haishalmaamin mushkiladeennu waxa weeyaan markaynu khaldanno khaladkii baynu ku madax adagnaa khaladkii baynu sii wadannaa laakiin layna dhihi maayo khaladka maxaad u gasheene eeddu waxay inoo haysta waxaa laynoo haystaa khaladka maxaad uga soo noqon weyday allah wuu ina ogyahay inaynu daciifnahay wayna ogyahay inaynu macnaha wax weeyaan tabar darannahay waynu ina ogyahay inaynaan isxaslan karin oo iscelin karin wuu ina ogyahay inaynu khaldamayno isagaa inoo sheeg rasuulkiisaa ina yidhi kullu bani aadam khataa wa khayru lkhataa'iina tawaa kulligiin waad gaftaan laakiin waxaad ku kala fiican tihiin dadna markay gafaan bay isgartaanoo soo noqdaan dadna gafkiibay ku madaxaydeeganoo sii wataan ilaa ay ku dhintaan taasaad ku kala fiican tihin marka rabbi subxaana wa tacala wuxuu jecel yahay soo noqoshada towbaduu jecel yahay balsey culimmadu leeyihiin yacni addoonku markuu intuu khaldamo towbad keeno waxaa laga yaabaa khaladka intuusan gelin iyo markuu galay oo ka toobad keenay kadib markan dambe in darajaad markii hore uusan haysanin la siiyo waxay miiaal u soo qaataan nabiyullaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam intuu geedka markuu intuusan ku dhicin iyo geedka markii intuu ku dhaco khaldamay uu towbad keenay towbadii wixii uu ku helay baa ka weynaa khaladka intuusan gelin ka hor xaaladdu ah uma ijtabaahu rabbuhu fataaba calayhi wahada somaali waxaa laga yaabaa khaladkaasiba aada gashay towbadda ka dhalatay inay sabab u noqoto darajaad inaad gaadho aadan markii hore gaadhsiisnayn marka allah usoo noqo subxana wa tacala allah subxaana wa tacaala siduu rasuulka sal sl alay slam wuxuu ku farxaa addoonka towbadiisuu ku farxaa sida uu midkiin ugu farxo meel cidlo ah neefkiisii geel ahay sahaydu u saarnayd intay kaga luntay oo uu raadiyey oo uu waayey geed hoostii iska seexday iska seexday markuu dadaalay buu geed hoostii iska seexday yacni wuxuu isu dhiibayaa aad meeshanuu iskaga baktidid buu leey markuu hurdo bogtay oo soo toosay buu wuxuu arkay hashii sahaydu u saarnayd ee ka luntay ee uu ka samray oo dushiisa taagan buu indhaha ku kala qaaday markaasuu farax intuu kala badbatay buu wuxuu yidhi allaahumma anta cabdii wa ana rabbuka ilaahu adiguna addoonkaygii baa tahay anna rabbigaa baan ahay akhda'a min shiddati alfarax farxii baa intuu ka dambatay buu gafay muxuu rabay inuu yidhaahdo allaahumma anta rabbii wa ana cabduka inuu dhahu rabay allow adiguna rabbigay baa tahay anna addoonkaagii baan ahay inuu dhahu rabay markaasuu farxii ka dambatay buu wuxuu yidhi allow anna adna addoonkaygiibaa tahay anna rabbigaa baana somaart ruuxaasi soo faraxa meel adag kama gaadhin faraxii wuxuu gaadhsiiyey heer xataa waxa ka soo baxaya uusan garanayn sooma addoonkaa faraxa uu farxay ilaahay faraxa uu ku farxayo addoonkiisu markuu towbad keeno ayaa ka daran buu rasuulkeenu yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh rabbi towbadaada waa ku farxaya soo noqoshadaada waa rabaa wanaag buu kula doonayaa jannuu kula rabaa ridduu kula rabaa kulama doonayo inuu ku cadaabo kulamana doonayo xumaan kulama doonayo rabbi subxaana wa tacala markuu sidaa towbadaada ugu farxayo ma aha rabbi subxaana wa tacaala inuu towbadaada wax ka helaayo ya ma mulki iyo boqortooyaa ugu kordhaysay ma ilaahay subxaana wa tacaala baahi meel ka dhimnay buu ku buuxsanaya maya waxba ilaahay subxana wa tacala inoogama baahna laakiin inaga danteennu ugu farxaya wanaag buu ilahay nala doonaya subxana wa tacala walaalayaal marka yani rabbi subxaana wa tacala qur-aanku ku sheegay ina allaha yuxibu atawaabiina wayuxibu almutatahiriin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa soo noqda markay khaldamaan waxaa kale uu jecel yahay kuwa isdahira isnadiifiya maxay iska dahiraan caqiidooyinka xunxunkaabay iska dahiraan waxay iska dahiraan akhlaaqda xunxunbay iska dahiraan waxay iska dahiraan jidhkooday dahiraan waxay iska dahiraan qabayskay isku dahiraan waxay isku dahiraan weysaday isku dahiraan waa dadka mutadahiriinta ilaahay waa jecel yahay subxana wa tacala towbadkeen oo rabbi usoo laaba subxana wa tacala waxaan ku gabagabanaynaa allah subxaana wa tacaala waxyaalaha addoommada uu ku jeclaado waxaa ka mid a altawakul inuu addoonku ilahay tala saarto subxana wa tacaala oo allah aada isku xidho rabbiga ku kalsoonaato cid aan isaga ahayn aad ka jeedsato ina allaha yuxibu almutawakiliin alla kuwa tala saartuu jecel yahay waxaa kaloo rabbi uu jecel yahay qisdiga ina allaha yuxibu almuqsitiin waaqsituu ina allaha yuxibu almuqsitiin alla wuxuu jecel yahay cadaaladda inaad gurigaagana cadaalad ka samayso caruurtaada cadaalad u samayso xaasaskaaga cadaalad u samayso haddaad xaasas badan leedahay haddaad muslimiinta mas-uuliyad iyo xil u haysana xilkaa inaad cadaalad ku samayso alla subxaana wa tacaala cadaaladuu jecel yahay iyo inaad cadaaladda dadka cadaaladda sameeyey alla waa jecel yahay subxana wa tacala wuxuu alla jecel yahay addoonkiisa ku jeclaadaa zuhdiga adduunyada inuu qalbigiisa ka fududeeyo adduunyada jacaylkeeda iyo yani isku dhibideeda iyo walbahaarkeeda iyo inuu qalbigiisa ka fududeeyo rasuulkeena sal ly slam nin baa u yimid oo wuxu uhi rasuul ilaahayu dullanii calaa camalin idaa camiltuhu axabanii allahu wa axabanii annaas rasuul allo waxaad i tustaa camal haddaan sameeyo alla i jeclaanayo dadkuna i jeclaanayaan wuxuu rasuulku yidhi sal ly slam izhad fi dunya yuxibuka allah adduunyada ku zaahid oo adduunyada ka zaahid ilaahay baa ku jeclaanaye dadku waxay haystaanna ka tagoo u daa oo ha weydiisanin oo uga zaahid way ku jeclaanayaan dadku maxay kugu jeclaadaan wuxuu haysta ruuxa uga baahanin u daa waa ku jeclaanaya allana muxuu kugu jeclaan adduunka inaad iska fududayso oo murugtaadiiyo walbahaarkaagu uu noqdo aakharo allah taasuu jeclaya subxana wa tacala allah taasuu addoonkiisa ku jeclaan laakiin addoonku inuu munhamig fi dunya noqdo fikirkiisa wakhtigiisa shaqadiisa walbahaarkiisa isagoo oo dhan inay adduunya qaadato ilahay waa necab yahay subxana wa tacala allah wuxuu jecel yahay inuu addoonku adduunyada sahay ka dhigto socdaal baad haysaa jid baad haysaa sahay baad u baahan tahay sahay qaado bini aadamka waxaad kaga kaaftoonto baryadiisa iyo baahidiisa ka dhigo xalaasha intaa ka qaado yayna kaa mashquulinin ilaahay xilkii uu ku abuuray yayna kaa mashquulinin aakhiradaadii iyo daartii dambe yayna kaa mashquulinin hoygaagii iyo janno ilaahay subxana wa tacala iyo ridihiisa marka adduunyada ku zaahid allah waa ku jeclaanaya dadkana waxooda ka zaahid dadku way ku jeclaanayaan saasuu nabigeenu yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh waxaan kaga baxayaa ruuxa waxyaabaha lagu garto inuu ilaahay jecel yahay subxana wa tacala waxaa ka mid ah in dadka ahlulkhayrku ay jeclaadaan dadka muminiintii ay jeclaadaan waxaa saxiixulbukhaariga iyo muslimka ku yaalla min xadiidi abi hurayra nebigu wuxu uhi sal ly waslam ina allaha idaa axaba cabdan naada jibriil allah subxaana wa tacaala addoon markuu jeclaado jibriil buu u yeedhaa rabbi subxana wa tacala wuxuu ku yidhaahdaa inii axbabtu fulaanan faaxbibhu hebel waan jeclahaye jibriilow jeclow buu leey jibriil baa jeclaanaya jibriil wuu dhawaaqayaayoo samaawaadka malaa'igta joogto u dhawaaqayaa wuxuu leeyahay ina allaha axabba fulaanan faaxibuuhu hebel ilaahay baa jeclaadaye malaa'igtii samaday jeclaada malaa'igtii samadaa jeclaanaysa uma yuudacu lahu alqabuul jacaylkaas dhulka ayaa loo soo dejinaya buu rasuulku sal ly slam markaasaa waxaa jeclaanaya dadka ahluliimaanka ah dadka saalixiinta ma aha dadka xunxun dadka xunxun nin xun bay jecel yihin iyagu miisaan maaha iyagu wax laguma miisaanto ayagu ninkii maalinkaa ama kursi siiya ama ay wada dhashaan ama maalinkaa waxoogaa xoolaha siiya bay jeclaadaan laakiin dadka ahluliimaanka jacaylkoodiiyo ruuxay jacaylkiisa isku waafaqaan oo taskiyeeyaan taasi waxay markhaati u tahay inuu ilahay ruuxaa jecel yahay subxana wa tacala waxayl nabiga sal ly waslam maalin maalmaha ka mida baa waxaa la soo mariyey janaazo janaazo la wado baa la soo mariyey markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal ly waslam janaazadan maxaad leedihi janaazadan saxaabadigu way ammaaneen nin wanaagsan oo khayr badan oo kan oo kana buu ahabay dheh nebigu wuxu yhi sal ly waslam wajabat way waajibtay janaazo kalea la soo mariyey xumaan bay ku sheegeen nin xun buu ahaa ninaan fiicnayn buu ahaa nin kan a buu ahaa waxbay ku sheegeen nebigu wuxuu yhi sal ly slam way waajibtay markaasuu yidhi nebi allow maxaa waajibay tanna markaan wax u sheegnay oon ammaanay way waajibtay baa tihi tanna markaanu kanna markaanu wax ku sheegnay way waajibtay baa tihi maxaa waajibay nebigu wuxuu yidhi sal ly wasalam tan xumaan baad ku sheegteen buu yidhi naar baa u waajibtay tanna waad ammaanteenoo wanaag baad ku sheegteen buu yidhi jannaa u waajibtay antum shuhadaau ullahi fi lardi buu nebigu yuri sal ly waslam markhaatiyadii ilaahay dhulka joogay baa tihin somal markhaatiyadii ilahay dhulka joogi baa tihin dadka qaar waxaa jira salaaxooda iyo wanaagooda iyo khayrkooda ummadda dhan ka markhaati kacayso ahlu khayrkao dhan u markhaati kacaya oo laysku waafaqaya dadka noocaasoo kale ah xataa waxay culimmada qaarkood jasminayaan in la odhan karayo inuu ahlu janno yahay shekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi baa ka mid a wuxuu leeyahay dadku ruuxa ay isku waafaqaan wanaagiisa iyo salaaxiisa isku waafaqaan oo ahlu jannu leeyahy waana la jasmin karaa xadiiskaas iyo aayad quraan iyo waxbuu deliishanaya shekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah soo masaladu ay yani waxa wey ahlu sunnuhu ay ka leeyihiin ra'yi mucayana ay ka leeyihiin oo macnaha waxa weyaan ruux aan nas u markhaati kicin janno inaan loo markhaati kacayn muhimmaddu maxay tahay marka muhimmaddu waxay tahay miisaanka lagu garto ruuxani inuu ilaahay jecel yahay waxaa ka mid a inay dadka ahlulkhayr ku jeclaadaan warkayna waa ku dheeraanay waxaan kusoo gabagabaynaynaa walaalayaal allah subxaana wa tacaala jacaylkiisa aan ku dadaalla aana weydiisano sidaa rasuulkeenna u weydiisanayay salawatu rabbi waslamu caleyh nebi maxamed ood og tihiin ilaahay subxaana wa tacaala maqaamka uu gaadhsiiyey ayaa wasaan horeba u sheegnay wuxuu ku ducaysan jiray allahuma innii as'aluka xubbaka wa xuba man yuxibuka wa xuba kulli camalin yuqaribunii ilayk ilaahu jacaylkaagaan ku weydiisanayaa dadka ku jecel inaan jeclaadaan ku weydiisanayaa camal kastoo ii kaa dhowaynaya jacaylkiisana waan ku weydiisanaya innaguna ilaahay baan subxana wa tacaala sidaasoo kale u weydiisanaynaa dadaalkeediina biidn illahi tabaaraka wa tacala uu ku dadaalo allah subxana wa tacala samaantahayna waafajiyo wixii zalla'na ilahi subxana wa tacala hanaga dhaafo hada wabillahi towfiiq wasali allahuma waslm cala nabiyina muxamadi wcala alihi wsaxbi waslem horta cabsida ilaahay subxaana wa tacaala iyo rajada aada rajaynayso waxaa la doonayaa inay noqdaan laba laba khad oo isgarab socda oo noloshaada miisaamaya waa isu kaa celinayaan cabsidu waxay kaa celinaysaa dembiga gelitaankiisa rajada iyo jacaylkuna wuxuu kugu hogaaminayaa waajibaadka gudashadoodii labadoodu marka waxaa la doonayaa inaad labadaba sidaad isugu miisaami lahayd aada samayso rabbina subxana wa tacala qur-aanku ku yidhi nabi cibaadii annii ana alhafuuru alraxiim wa ana cadaabii huwa alcadaabu alaliim waxaad u sheegtaa addoommadaydu inaan ahay midka dembiyada dhaafa ee naxariista cadaabkayguna inuu xanuun badan yahay bal sida laysugu lamaaniyo fiiri marka waana inaad allah rajayso waana inaad ka baqdo labadooda kolba mid baa xoog badan kara oo isuma dheelitiri kartid maro fara badan mar cabsidii baa xoog badan oo markaad khaasatan caasi tahay oo dunuubtaada aada fiiriso cadaabka ilaahay subxaana wa tacaala baa xoog badanaya inaad ka baqdo marmarna rajada dhankeedaa kuu xoog badanaya laakiin culimmadu waxay yidhaahdaan waxaa fiican haddii khawfkaagiiyo cabsidaad u badato waxay ku gaadhsiin kartaa heer aada quusato laa taqnatuu min raxmat illaah qanuud iyo quusi hadday ku gaadhsiiso cabsidu waa halis rajadu oo kaa badatoo kaa tan badatana waxay ku gaadhsiin kartaa isdhigasho iyo inaada waxbaba samayninba sooma yaani dad baa waxay iska rumaysan yihiinba ummatu maxamed baynu nahay oo shafaacadiisaan jannada ku wada gelaynaa sooma ummatu maxamed baynu nahay oo ummatu maxamedna ninna laga cadaabi maayo waa iska shabkaxadaynahayaayo waajib lama yimaado oo xaaraam wax xaaraamka ama jiro oo waa iska dayacay sidaasuu leeyahay haddana wuxuu rumaysanyay jannadii inaan looga hormarin kaasoo kale maxaan dhahaynaa dhankii rajaduu u batay sooma rajadiibuu u batay oo dhankaasuu xoogga saaray marka inaad labadooda aada isu miisaantaa fiican adduunkana kolba mid waa kula badan karaa intaad adduunka joogto laakiin waxaa la yidhahdaa markii aad isu baqdo oo naftaadu aakhirka ay marayso haddiiba ilaahay ku waafajiyo markaasoo kale waxaa la doonaya inay rajadaadu badato markii ay yani kugu timaado geeridu kugu timaado markaasoo kale dhanka rajada u bado maxaa yeele rabbi subxaana wa tacaala xadiisulqudsiga wuxuu ku leeyahay ana cinda dannii cabdii bii addoonkaygu wuxuu iga malaysanayo unbuu iga helayaa markaasoo kale marka waa inaad ilaahay ka malaysato janno waa inaad ka malaysato cadaab la-aan waa inaad ka malaysato radihiisa oo mar hadda ilaa adduunkii baad soogotiyeysa mar hadday sidaas tahay waa inaad xaaladaad ugu dambayso inaad rajada u badato amaa inta kale adduunka aad joogto waa inaad bayna alkhawfi waalraja aad ku noolaato wabilahi towfiq su-aasha koowaadi waxa weeyaan ahlulkitaabka ama kristiyaanku waxay gowracaan sida sawaabka qur-aankuna caddeeyey kristiyaanku waxay gowracaan iyo yahuudda ahlulkitaab baa laisku yidhaahdaa waa la cuni karaa laakiin waa inay gowrac rasmiya gowracaan xataa hadday magaca ciise ku gowracaan ama ay magac kale ku gowracaan haddii gowracba ay la yimaadaan ahlulkitaabna yihiin oo la hubsado inay ahlulkitaab yihiin gowracna sameeyeen waa la cuni karaa rabbi subxaana wa tacala qur-aanku ku sheegay wa tacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum wa tacaamukum xillun lahum kuwii hortiin kitaabka la siiyey cuntadoodu waa laydiin xalaaleeyey waxaa laga wadaabay leyihiin culimmadu acaamka bimacna dabaa'ix waxay gowracaan baa laga wadaa way idin bannaan tahay nebiguna sal lla lay wasalam wakhtigiisii yahuud baa madiine ku noolayd intay marti qaadaan buu hilibkay u keenaan buu rasuulku cuni jiray salawatu rabbi wasalaamu calayh bal waaba tii nebiga lagu sumeeyey rasuulku sal lla lay wasalam cudurka uu u dhiman doono wuxuu ka yimid sun ay naag yahuudiyi ay sumaysay oo hilib ay nebiga sal alla lay wasalam sun u dhexgelisay cudur halkaa ka soo jeeday baa rasuulka sal lay slam geeridiis sabab u ah marka ahlukitaabka nebigu waa la mucaamulan jiray sal lay slam dabaa'ixdoodana waa isticmaali jiray qur-aankuna waa caddeeyey waana waxay kaga gedisan yihiin gaalada inteeda kale gaalada kale yani way ka sokeeyaan masaaisha marka la yidhaahdo marka laakiin waa in gawraca la hubsado maaha in layska dilo maaha in la ceejiyo la baktiyo waa in gawracay tahay haddayba gawrac la sugo inay ahlukitaab yihiinna la sugo dhib male waa inay un kaniisadaha tegayaan oo ku xidhan yihiin oo diintii maaragtay ay rumaysan yihiinoo rasushii iyo risaalaadkii rumaysan yihiinoo walow diinta islaamka ayna rumaysnaaninba laanna waagaaba diinta islaamka mayna rumaysnayn aaliu alaaana way ku hayeen saddex ilaahna waagaa way qabeen ee qur-aankaaba sheegayba sooma ciise waa ilaahna waagaa way qabeen oo qur-aankaaba sheegay ayagoo intaasoo dhan abaa qur-aanku gawracooda inoo baneeyey marka waa la cuni karaa shubha waayahan dambe soo baxday oo culimmada qaarkood isaareeyeen oy leeyihiin ahlulkitaab hadda maba jiraanba ahlulkitaab maba jiraan bay soo istaageen sawaabka waxa weeyaan ahlulkitaab hadda iska dhaafe xataa marka nebi ciise soo tegayay ahlulkitaab way jiraan aayadda qur-aanka rabbi subxana wa tacala waa ku sheegay wain min ahli اlkitaabi ila layu'minanna bihi qabla mowtihi wa yowma alqiyaamati yakunu calayhim shahiida ahlulkitaabka ruux kastoo ka mida nebi ciise markuu soo degayo wuu rumayn doonaa waa kuwa markaa jooga nebi ciise markuu soo degayo ahlulkitaab way jiraan marka ahlulkitaab hadday jiraanna haddana waa jiraan haddana waa jiraan ahlulkitaab waa jiraan yahuudna waa jirtaa nasaarana waa jirtaa dadka kaniisadaha gelaya waa gawracoodu marka waa inoo bannaanya laakiin haddana waxaa meesha ku jira maqaayadahooda iyo gawracooda iyo cuntadooda iyo weelashoodaba haddii laga maarmi karo in laga maarmaa fiican ma odhanayno wax xaraama wax xalaal laakiin haddii laga maarmi kara adoo heli kara maqaayad dad muslimiina adoo heli kara dad muslimiina waxay gowraceen oo gowracoodiya adoo heli kara waxaad ku bedelato muslimiin ay leeyihiin waa laga fiican yahay inaad kuwaas aado maxaa ku tusaya nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxay ku yidhaahdeen saxaabadu ridwaanullaahi calayhim ahlulkitaabka iyo gaalada weelashooda bay weydiiyeen wax ma ku isticmaali karnaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lla lay waslam haddaad wax kala weydaan wax kale haddaad weydaan iska dhaqa markaa kadibna isticmaala maxaa meeshaa laga fahmayaa haddaad wax kale heli kartaan ka wareegsada waa sida fiican sooma maqaayad muslimiintaad helayso u wareeg gawraca muslimiintaad helayso u wareeg hadday kuu suuroobi weydo markaa kadib kuwan gawracooda waad iska isticmaali kartaa maqaayadahooda waad geli kartaa waxaa timid haddii maqaayadii doofaar lagu iibinayo ama khamro lagu iibinayo weelashiiyo wixii isku dhex jiraan inaad ka fogaataa fiican limaada leanna waxa weye wixii weelkii meeshii lagu dhaqahayey weelkan hadda lagugu siinayo waxaa laga yaabaa weelkan hadda lagugu siinayo wax yar ka hor in doofaar lagu cunay baa laga yaaba adigana bariis baa lagugu soo riday wixii waa isku dhex jiraan meel baa weelashii lagu wada dhaqaya meel baa lagu wada dhaqaya marka maqayadaha noocaasoo kaleeta ee waxyaalahaas iibiya in laga tajanubaa fiican ta kale waa meel meel meel macnaha waxa weye ilaahay subxana wa tacala wuxuu necab yaha lagu samaynaya maa'ido iyo miis khamro lagu cabayo ninkii fadhiista ayuu nebigu sal lay wasalam sharcigu hanjabaad adag iyo good usoo jeediyey ha cabin adugu laakiin miiskaa khamrada lagu cabayo fadhiisigaad fadhiisatay baa laguu qabsanaya marka maqaayadahan kadaata haddiiba laga maarmi karo waxa lagu samaynaya maqaayado kale hal raadsano dani hadday kugu kaliftood wax kala weydo hadda markaas wax weeyaan laa bas waad iska taxadariyo markaa waad iska dhaqiyo sad macnaa waxa weye wixii taxadari samayn karto maad samaynaysa wabillahi towfiiq qisada ku saabsan faclabat bnu xaatib ee ay kutubta tafsiirka ku keenaan aayaddii qur-aanka ahayd waminhum man caahada allaha lain aataana min fadlihi lanasadaqana walanakuunana min asaalixiin falama aataahum min fadlihi bakhiluu bihi watawallow wahum mucriduun halkaasay kutubta tafsiirka kusoo arooriyaan qisada qisada madmuunkeeduna waxa weeye nin saxaabi ah oo fiicnaa ayaa wuxuu yidhi nebi allow xoolo ilaahay i weydiiye haddii ilaahay xoolo i siiyo ballan baan qaadaya inaan sadaqada ka bixiyo xoolaa la siiyey ma iska daysi buu yidhi oo maya waan rabaa xoolaha la siiyo waan ka dadaalay xoolaha la siiyey xoolihiisay usii wadeen usii wadeen markii dambe waxay gaadhsiiyeen inuu ka tago jumcadii iyo jamaacaadkii baadiye usii fogaado markii dambena sakadiiba diidaba qisada saa odhanayse aayaddaa ay tafsiirkeeda ku keenaan qiso sugan maaha waa qiso baatil ah culimmada xadiidkuna way daciifiyaan sanadanna waa daciif matnanna waa munkar oo waa baatil lianna saxaabiga la yidhaahdo faclabat bnu xaatib waa saxaabi badri ah min ahli badrin waay saxaabi badri ana reer beder waa ka nebigu yidhi sal alay wasalam qisadii yacni xaatib ibnu abi baltaca qisadiisii waa ka nebigu yidhi sal alay wasalam cumarow soo ma ogid ilaahay intuu reer beder dhaalacday inuu ku yidhi waxaad doontaan sameeya waan idiin dembi dhaafaya marka saxaabi badri ah in yani waxa weyaan akhiiran marka ugu dambaysa uu sakada diido waa waxaan dhici karayn naaxiyada matnigana marka wax jira ma aha waa nakaara ku jirta sanadanna waa u daciif sheekh ibnalbani caleyh raxmat ullah baa risaale ka qoray oo macnaha waxa bikhusuusi hadihi alqisa uu asaaniiddeeda iyo duruqdeeda ku ururinayo wuxuuna yani natiijada soo saaray inaysan qisadaasi sugnayn oo ay tahay waxaan jirin wabilahi towfiiq indhashareerka horta inuu sunno yahay waa laisla ogolyahay inuu sunno yahay waa laisla ogolyahay sunnanimada markii laysla ogolaado waxaa laga doodayaa sunnanimo ma dhaafsiisan yahay oo waajib ma gaadhsiisan yahay mise ma gaadhsiisan macnaha waxaan ka wadaa hal culimmada ka mida oo culimmadii salafka iyo sunnada ka mida oo odhanaya mashruuc ma ahe waa caado carbeed ma jiro horta isagu taasi waxa wey waa uun taqriiban fikrad uun qolyahan hadda yani iltizaamka shareecada iyo si rasmiya in shareecada loo qaato qolyo waxaa jira aada uga soo horjeedo oo iska jecel in reer galbeedka iyo dhaqamadoodiiyo laysu ekaysiiyo oo waxoogaa maaratay la daba yaaco oo wadaadada xataa qaar ka mid a jiro noocaas oo ducaad sheegto kuwa noocaasoo kale abaad marka ka maqlaysaa inay kuleeyihiin la shareerku waa caado carbeed ra'yigaasi marka waa uun ra'yi ama ninaan aqoon lahayn oo jaahil ah ama nin ay shahwa hayso oo shahwo ay wado ra'yigiisa wa laakiin culimmada muctabariinta marka loo noqdo indhashareerku ama waa sunno mustaxab ah ama sunno waa dhaafsiisan yahoo waajib buu gaadhsiisan yahay labada ra'yibana culimmada sunnadu way qabaan aniga inta aan kollay arkay waxaa ila xoog badan indhashareerku inuu sunno yahay oo uusan waajib ahayn wejiga qarintiisu inuusan waajib ahayn ee uu sunno yahay baa ila xoog badan laakiin waa masalo ay culimmadu isku khilaafsan yihiin wabilahi towfiiq